إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii buluuqu lmaraam min adilati alaxkaam kitaabu salaa ayaan ku dhex jirnay baabkana baabu salaati alkhawf ayuu nooga bilaabana darsigeenna baabu salaati alkhawf cabsida salaadeedii baabkii ka hadlayay haadaa maxaluhu khawf salaat lkhawf waxaa loola jeedaa kayfiyatu adaa'i salaati alkhawf qaabka loo gudanayo salaada cabsida cabsi bannaan markay jirto oo waxa weeyaan sida dagaalkii xaqa ahaa ee jihaadka ahaa amase midka iska mubaaxaa oo cadow saa'ila qofkii hadduu soo weeraroo kale amase bahal ha ahaado ama banu aadan wuxuu raba ha ahaado salaatulqowfku marka waa qitaal kasta oo mubaaxa ama waajib ha ahaado ama mid iska mubaax kale ha ahaado oo hadde haddii bahalku cayrsado laftigeeda qiblada xaggeeda ka yimaad oo salaadii waxa weeyaanna la joogo laftirkeeda khowf iyo cabsi waa jirta qaabka u tukaneed waa lagaa rabaa marka qaabka loo tukado salaada cabsida taas waxa weeyaan ayaa baabkaanu ka hadlaa salaada cabsida waxaa la jideeyey sanadii lixaad sanadii lixaad ee hijriyada ayaa la jideeyey qaswadii ugu horreyday ee nabigu tukaday tay ahayd khilaafka ku jira laba qowlaa jira qaswatu daati riqaac waa qowl qowlkaas waa laga xoog badanya qowlka oo xooga badan wuxuu yahay qaswatu cusfaan qaswadii la dhihi jiray qaswatu cusfaan oo sanadii lixaad aheyd qabla alkhaybarna aheyd taas weeye waxaana ku tusaa inaysan ahayn tii ugu horreyday qaswatu daati riqaac qaswatu cusfaan waa sugan tahay inay sanadii lixaad aheyd waana tukaday nabigu sala allahu calay wasalam salaatu lkhawf laakiin qaswatu daati riqaac waa sanadii toddobaad sanadii toddobaad weeye marka qaswadii ugu horreyday ee uu tukaday waa qaswatu cusfaan qur-aanka ayay ku sugan tahay salaatulkhowf qur-aankaa sheegaya in la tukado salaatulkhowf sunnada nabigana waa ku sugan tahay ijmaaca muslimiintana waa ku sugan tahay qur-aanka waa ku sugan tahay fii suurati nisa wa idaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaa faltaqum daa'ifatu minhum macak waliya'khuduu aslixatahum faidaa sajaduu falyakunuu min waraa'ikum waltaati daa'ifatun ukhraa lam yusalluu falyusalluu macak waliya'khuduu xidrahum وأصلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أصلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أصلحتكم وخذوا حذركم إن الله عد للكافرين عذابا مهينا آيات داس رب العالمين وقهد لي قابك اللوت كان صلاة الخوف سنة حديث إذا وانأركي دون آذى يبضنطه saxaabadu waa ku ijmaaceen waana sameeyeen bacda nabiyina waa tukan jireen sifaadda qaabka loo tukana way badan tahay nabiga imaam axmed wuxuu yidhi waxa weeyaan qaab kasta u tukaday waa loo tukan karaa qaab kasta oo nabigu u tukaday waa loo tukan karaa ilaa lix wej ama toddoba wejaana nabigu u tukaday lix wej ama toddoba wej ayuu u tukaday intaba mid baa horta u tukan kartaa wa khaasatan waxaa kala duwan cadowgu marna wuxuu kaa xigaa dhanka qiblada marna meel kaluu kaa xigaa oo qibladii xaggeeda maana dhinac kaluu kaa xigaa labadaas xoogaa way kala duwanta waa in la kala fiiriyo marka markuu cadowgu xagga qiblada jiro qaababaa nabigu u tukaday midbaad rabtaad u tukan kartaa markuusan qiblada xigina meel kale kaa jirana qaabaa nabigu u tukaday qaababkaas iyagana waa kala xoga xula kartaa midbaad rabtaad u tukan kartaa kayfiyatu salaati alkhawf waxaan ku bilaabanaa marka cadowgu markii uusan jihada qiblada jirin ee jiha kale uu jiro jiha kale markuu jiro uu ku bilaaban can saalix ibni khawaab caman dad wuxuu ka wariyey sallaa tukaday maca rasuulilaahi caman qof ayuu ka wariyey waa mubham oo lama sheegin laakiin taasoo kale wax ma dhigto maxaa yaele qof nabiga la tukaday waa saxaabi saxaabigana waxaa la ihahdaa jahlu saxaabiyin laa yadur in la gara waayaa wax ma dhigto riwaayad magacaabaydana waa noo imaan doontaah aabbihiis inuu ka wariyey aabbihiis inuu ka wariyey can saalixin ibni khawaab caman qof wuxuu ka wariyey sallaa tukaday maca rasuulilaahi rasuulka ilaahi la jirkiisa sala allahu calayh wasalama salaata daati riqaac karmaha dullaankii u saaxiibka ahayd maalinkeedii daatu riqaac waa dullaan magaciis waxaana loogu dhexshay daatu riqaac saxaabada ayaa waxaa dildilaacay cagaha caga caddaan daraaddeed caga caddaanay ku duulayeen oo ku socdeen oo ilaahay ugu gargaarayeen diinkiisa markaasa cagihii dildilaaceen markaasa inta calalladoodii jeexjeexdeen ay cagihii ku duubteen ay cagihii ku duubteen sidaas ayaa ku sugan xadiidka abi muusa alashcari ee saxiixaynka marka qaswatu daati riqaac sababka loogu baxshay waa sidaas buhaari muslim ku sugan marka yowma daati riqaac maalintii karmaha u saaxiibka aheed waxa weyn maalinkaas qof la tukaday salaata alkhawf cabsida salaadeediina la tukaday ana daa'ifatan koox sallad waa tukatay macahu nabiga la jirkiisa sala allahu calayh wasalam nabiga ciidankiiu laba u kala qaybiyey qayb waxa weeyaan cadowgii xaggiisay aadeen qaybna nabiga gadaalkiisay safteen ana daa'ifatan koox sallad waa ay tukatay macahu nabiga la jirkiisa wa daa'ifatan kooxna wijaahal caduwi cadowga ku-aadkiisa ayay ahayd oo cadowgay ku aadaneeda hortaagneed labadaas inta u kala jaray ciidankii uu yidhi qaybna cadowga isku aadiyo hortaga oo waardiyeeya qaybna gadaalkayga safto ila tukada fa sallaa nabigu wuxuu tujiyey biladiina kuwii macahu isaga la jiray ragcatan hal ragcoo tukaday hal ragcoo tujiyey awaluu kula ballamay nidaamkaas baray ragcadii markii uu dhama ay dhammaatay uma habata waa sugnaaday nabigu qaa'iman xaal yahay mid taagan isagoo qiradiiu iska dheerayna qiradiiu daldala qira dheer wadaa waa taagnaana wa atimuu wa atammuu ayaguna waa dhammaystirteen wa atammuu ayaguna waa dhammaystirteen lianfusihim afyaalkooda ayaguna ragcadii u dhimaneed ay dhammaystirteen markaasay inta dhammeeyeen oo gadoomeen ay waardiyihii tageen waxa weeyaan safkii waardiyahayena waa soo direen ordaha nabiga ku xirta yidhahdeen ordaha nabiga ku xirta waa soo direen uma insarafuu qoladii uu nabigu tujiyey waa gadoomeen fa safuu waxay safteen wijaahal caduwi cadowga ku-aadkiisa cadowgii hor istaageen qoladii kaley soo direen wa jaa-ad waxaa timid addaa'ifatu lukhraa kooxdii kale fa sallaa nabigu waa tujiyey bihim kooxdaas alragcata ragcadii allatii ragcadii baqiyad u hartay ilaa nabiga ragca u hartay masaafiraa leeyahay hal ragca u hartay salaad waa laba ragco ragcadii u dhimaneedu qoladaas tujiyey oo markay yimaadeen wuxuu sugaa intay faatixada ka akriyaan suurad gaabana ku dari karaan intaasuu suga khalaas waa la rukuucay waa la sujuuday ragcadii markay u dhammaatay khalaas nabiga sala allahu calayh wasalam asaga waa fadhiistay ataxiyaadu u fadhiistay uma habata waa uu sugnaaday nabigu jaalisan xaalo uu yahay midkii fadhiya fa sallaa bihim wuu tujiyey alragcata ragcadii allata ragcadii baqiyad u hartay uma habata waa sugnaaday nabigu jaalisan xaal yahay midkii fadhiya wa atamu oo fadhigu ku suga markuu ataxiyaadsadu ducooyinka dheerayna ducooyinku daldala ayagana ragcadiiay soo tukanayeen markaasay ragcadaas u dhimaneen markay dhamaystaanay soo fadhiisanaya la ataxiyaadsanayaan uma habata nabigu waa sugnaaday jaalisan xaaliya mid fadhiya wa atamu waa dhammaystirteen lianfusihim nafafyaalkooday u dhammaystirteen uma sallama bihim waa la salamo naqsaday marka waa uu sugay ilaa ay ragcadii soo dhammeeyeen markay soo dhammeeyeen uu waxa weyn ay soo gaareen oo itaxiyaadka dhamaysteen asalaam calaykum yidhi markaas iyaguna la salaamo naqsadeen mutafaqun caleyh wahada lafdu muslim wawaqaca waxaa ku dhacay fi lmacrifa kitaabka la yhaha almacrifa libni manda can saarid bn lkhawaad can abiihi aabbihiis ayuu ka wariyey sidaas ayaa ku dhacday xaafid ibni xajarna fatxulbaariga sidaas ayuu rajaxay oo qofka uu ka wariyey waa aabbihiis wa can ibni cumara taas marka waa kayfiya taas waa kayfiya waa cadda waa hal qaab cadowgii dhinaca qiblada kaama jiro waqtiga salaada markii la gaaro ayaad waxa weeyaan ciidankii laba loo kala jaraa qayb waxaa la leeyahay cadowga hor istaaga oo waardiyaha qabta qaybna imaamkay ku xidhanayaan waxa weeyaan marka imaamka ku xirtaan hal ragca markii la dhameeyo ragcada labaad loo istaago ayay niyatulmufaaraqa la imaanayaan inay ka inay ka goosteen ay niyeysanayaan khalaas niyatulmufaaraqa inta la yimaadaano imaamka ka goostaan ay ragcada u dhiman ku darsanayaan khalaas waa tegayaan markay ragcadaas dhammaystaan cadowgay hor tegayaan kooxdii kaleeto ayay soo bedelayaan marka kooxdii kale ayay soo bedelayaan marka qaabkaas waa caddahay marka qaabkaas waa cadda qaybtaas kooxdaas markay timaada nabiguna intaas waa sii sugaa ragcada labaad uu taagnaana ragcada labaad uu taagnaana asagu marka markay yimaadaanoo ku xirtaan oo faatixada akhriyaan oo suurad akhriyaan markaasuu la rukuuca markuu la rukuuco oo waxa weeye la ictidaalo la sujuudo sujuud dhamaato oo uu ataxiyaadka u fariisto ayay istaagayaan ayagoo niyatulmufaaraqa niyeysan waa istaagayaan mukhaalafadaas iyo waxaasoo dhan waxa wey waa la saamaxa maxaa yeelay dhibaataa jirta dhibaatada darteeda loo ogolaado islaamku waa fudeeya oo qaacidadaa waxay tahay idaa daaqa alamru ittasac haddii ciriiri yimaado islaamku wusciyu ogoli waa la waasixina marka khalaas markay soo dhammeeyaan ragcadaas ataxiyaadku kusii sugaa marka ducadaasuu dhammayna ducadaas ayuu dhammayna markuu ducadaas isu wato u wato u wato u dhamays macnaha ducadaas wadaayan ula jeeda oo dhammaynama ducadaas ayuu wadaya ducadaasuu wadaa markuu ducadaas marka wado ayaguna waa kusoo gaarayaan waa la fadhiisanayaan ataxiyaadkaasay kusoo gaarayaan khalaas markaas isku mar selama nafsanayaan qaabkaas waa qaab waa hal qaaba qaabkaas haddana qaab kale وعن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنهما انا كنت مصدر محققتها كما تعالوا وعن ابن عمر قال عبد الله بن عمر وهو يري غزوت وان دولي مع النبي النبي قال لك صلى الله عليه وسلم قبال نجد حق النجد ايان الدولي نجد حقيده ايان الدولي آه نجد حقيده نجد ده waxa weeyaan نجد اليمامه loo jeeda ee نجد العراق loo ma jeedo ee fitantu ka soo muuqanaydo ee نجد اليمامه taas ayaa loo jeedaa marka xagga najdi ayaan ula duulay fasaafafnaahum cadowgiiaan u safanay haddaan muslimiintii nahay waan safanay annaga faqaama rasuululahi rasuulkii allah istaagay sala allahu calayh wasalama yusallii binaa xaaluna tujinayo faqaamat daa'ifatun koox ayaa istaagtay macahu nebiga la jirkiisa wa aqbalat daa'ifatun kooxna waxay ku jeesatay cala alcaduw cadowgii laboo ciidankii u kala jaray sidii oo kale weeye cadowgii ayaa wuxuu ka jiraa jihada qiblada jihaan ahayn marka labu inta u kala jaray ayuu kooxna waxa weeyaan cadowgii ku jeesiyey kooxna nabigay ku xirteen rag uu tujina marka waa khilaafsanta ogow sifadii hore waa sifo kale hadda tanuna bilowga iskala mid imaan hadhow qaabka isku khilaafayn u fiirso wa aqbalat daa'ifatun kooxna waxay qaabishay cala alcaduwi cadowgii wa rakaca nabigu waa la rukuucay biman dadkii macahu nabiga la jiray wa sajada waana la sujuuday sajdatayni laba sujuudood macnaa hal ragcuu tujiyey uma nsarafuu waa tageen salaadiina kama bixin ayagoo salaadoodi ku jirin tuubkooda qaatayna waa bihi aadin ragcaana u dhiman ogow ragca u dhiman ma dhammaysan salaadoodii ku jiraan waardiyihii qabteen qoladii utageen qoladii markay utageen inay kasoo tageen ayaguna waardiyahaasay sii haynayan ragcadooduna u dhimanta ragcadooduna u dhimanta meel dambay ku dhamay doonaan marka uma nsarafuu waa gadoomeen makaana daa'ifati kooxdii booskeeday aadeen allatii kooxdii lam tusalli aan tukan kooxdii aan tukan meeshay joogtay aadeen kooxdii soo bedelayaan fa jaa-uu kooxdiiyaa yimaadeen kuwii kalaa yimaadeen fa rakaca nabigu waa la rukuucay bihim kooxdaasna ragcatan hal ruco hal ragco ayuu la rukuucay wa sajada sajdatayni laba sujuudoodna waa la sujuuday macnaha hal ragcuu tujiyey wey hal ragcuu tujiyey uma sallama waa salaamo naqsaday nabiga sala la ala ma sugin tii hore maxay ahayd waa sugin intay ragcada soo tukanayeen tan markuu waxa weyan ragcadii labaad dhammaystay ayagiina hal ragca ay u tahay qoladii cusbeed khalaas nabigu asalaam alayku yidhi inta ataxiyaadsaday ayagiina waa istaageen waa kana fa qaama waa istaageen kullu waaxidin mid kastoo minhum ayagii ka mid a waxa weeyaan fa rakaca waa rukuucay linafsi nafsadiisa ragcatan hal ragco wa sajada waa sujuuday sajdatayn kooxdaana dhammaysane markay kooxdaanoo dhamaysatay tegayaan kooxdii soo bedelayan kooxdiiaa ragcadii u dhameed markaas dhamaysana kooxdaana markuu nabiga salam alaykum yidhi waxa wey ragcadii dhamaysteen ta istaageen qof walbaa goonidiis u dhamaystay markay dhamaysteen kooxdii ay soo bedelayan kooxdii inta u tagaan ay soo bedelayaan markay soo bedelaan khalaas kooxdaasuna markaas ayay dhammaysanaydaa ragcadii u dhimana markii waardiyaha laga bedelo ay ragcadii dhamaysana iyaduna faqaama kullu waaxidin mid kasta waa istaago minhum ka mid a fa rakaca linafsihi u rukuucay ragcatan hal ruco wa sajada waa sujuuday waxa weeyaan sajdatani laba sujuudood muttafaqun caleyh wa hada lafdu lbukhaariy wa can jaabirin jaabir waxaa la wara qaala wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray maca rasuulilahi rasuulka ilahi la jirkiisa sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi la jirkiisa ayaan xaadiray salaata alkhawfi cabsida salaadeedii fasafanaa nabigu waana safay safayni laba saf markaan cadowgiiya wuxuu ku aadaya dhanka qiblada hadda laba kayfiyaan soo aragnay oo labada kayfiyaba ay ka hadlayaan cadowgii oon qiblada meelaan ahayn jira haddeer waxaan gelaynaa waxa weeyaan cadowgii oo dhanka qiblada kaa xiga fasafanaa waana safay nabigu safayni laba saf safun saf khafla rasuul khalfa rasuulilaahi rasuulka ilaahay gadaalkiisa ayuu ahaaday walcaduwu cadowgiina baynanaa annaga iyo wa bayna alqiblatu noo dhexeeya oo dhanka qibladu naga jira waa kana walcaduw cadowgiina baynanaa annaga iyo wa bayna alqiblati qiblada noo dhexeeyey fakabara nabiyu nabigu allahu akbar uu yidhi salaadiiu xirtay wa kabarnaa anaguna allahu akbar an jamiican xalanana isku maray xidhanaya labadiisa safka nabiga ku xiga iyo safka ka dambeeya ila cadowga waa loo wada jeedaa hubkiina waa la sida hadduu soo dhaqaaqayo salaada lagu jiraa iska dhicina marka allahu akbar isku maraa la xirta uma rakaca nabigu waa rukuucay wa rakacnaa waa rukuucnay annagana jamiican xaalan dhannahay dhammaanteen waa wada rukuucna hoosna waa cadowgiina waa la yska fiirinaa ila rukuucda waa loo jeedaa waana la yska fiirinaa waana la rukuuca uma rafaca kor uu soo qaada nabigu raasow madaxiisa min arukuuci rukuucdiiu ka soo qaaday wa rafacnaa annaguna waa soo qaadnay jamiican xaalan dhannahay ictidaal intaas waa loo wada jeedaa uma nxadara waa hoobtay nabigu bisujuudi sujuudu u hoobtay wa safu safkiina waa hoobtay alladii safkii yelihi ku xigay markaasaa la kala hara ilaa sujuud wejiga dhulka hadaad dhigto cad uma jeedid markaas safkii nabiga ku xigay iyo nabigaa sujuuday safkii dambe sidooda u taagnaana waa itidaalsanayn cadowgay fiiraan adkaartoodan waa iska wadaran salaadna waa ku jiraan uma nxadara waa hoobtay nabigu bisujuudi sujuud u hoobtay wa safu safkiina waa hoobtay alladii safkii yelihi nabiga ku xigay wa qaama waa taagnaaday asafu safkii safkii almu'aqaru la gadaal mariyey fii naxri lcaduwi cadowga dhultiis u taagnaaday falamaa qadaa markuu dhammaystay asujuuda sujuudii qaama waxaa soo istaagay asafu safkii alladii safkii yelihi nabiga ku xigay fadakara alxadiia xadiidka ayuu sheegay markii nabigu ragcadii dhameeyey uu ragcadii labaad u istaagay safkii ku xigay oo la sujuudayna waa istaagay marka wuxuu yidhi fadakara alxadii xadiidka inta ka dhiman waa sidaan wuxuu ahaa xadiidka inta ka dhiman falamaa qada nabiyu sala allahu alay waslm asujuuda markuu sujuudii dhameeyey wa qaama safu safkiina uu istaagay alladii safkii yelihi ku xigay in xadara waxaa soo hoobtay asafu lmu'ahar safkii gadaal jiray oo ictidaalka taagnaayo waardiyahaya intii nabiga iyo safka hore sujuudayeen kaasaa soo hoobtay bisujuudi u hoobtay wa qaamu waana soo istaageen taa sujuudii soo dhamaysteen ragcadii labaadaa la iskaga daba yimid waa la wada rukuucay marka uma laakiin maya intaa la wada rukuucin markay soo istaageen cadliga islaamka waa cajiib fiiri markay soo istaageen saf safkii dambe labadii saf waa taagan yahin ragcadii dambea loo taagan yahin waa la isdhex maray qofqof laba qof dhexdoodu maray safkii awel gadaal xigay ah horay soo maro nabiga kusoo xigsaday safkii nabiga awel ku xigana gadaalu maro iyadoo qibladiina laga jeedsana lays dhex maraa saasaa laysku dhex maraa markaasaa waxa weya qof alaba qof dhex maraa khalaas safkii awel gadaal xigaa nabiga ku xigsaday ila cadliyaa lahay iyagoo ragcadii hore waardiyahayey waynu kalole ragcadan qabtaa waardiya fiir salaada dhexdeeda cadligaas waa lagu samayna iska daa maalmo dhan iyo saacado dhan marka wuxuu yidhi marka waa waa kala hormareen markay kala hormareen waa rukuucnay nabigaa rukuuca yidhi annagana waa la rukuucnay madaxii soo qaaday waa la soo wada qaadnay uma nxadara bisujuudi markaasaa nabigu sujuudii ragcadii labaad u hoobtay wa safu ladii yeliihi safkii ku xigayna waa la sujuuday alladii kaana mu'aharan fi ragcati luulaa safkii ahaa gadaal mid jooga ragcadii hore laakiin hadda ku xiga safkaasaa ragcadii dambe la sujuuday wa qaama safu lmu'ahar safka hadda gadaal la mariyeyna waa taagnaaday fii naxri fii nuxuuri lcaduwi cadowga dhuuntiisa falamaa qada nabiyu asujuuda markuu dhammaystay wa safu ladii yeliihi safkii ku xigana ay dhammaysteen oo ay fadhiisteen markay fadhiyaan waa ujeedaan cadowgii inxadara safulmu'aqar safkii dambaa soo hoobtay oo bisujuudi u soo hoobtay fasajaduu waa sujuudeen uma sallama nabiyu wasallamnaa jamiica markaasuu jaabir wuxuu yidhi kamaa yasnacu xarasukum haaulaa biumanikum saan idiin sheegaa waa sidan hadda istaafkiinu u tukadaan markay madaxda waardiinayaan istaafkaasaas u tukan jiray markaas uu jaabir joogay staafka madaxda muslimiinta waardiyeyna asaas u tukanayo markaasuu yii sida aan sheeg waa sida hadda staafka u tukadaan staafkiinaan markaad madaxda waardiyeynadaan qaabkan aad u tukataan waa qaabkaasi waxaan idiin sharaxaa nabigu saasuu noo tujin jiray markaan gaalada waa iska dhacayn sidaasuu yii sidaas ayuu yidhi wa fii riwaayatin waxaa ku sugnaaday riwaayad uma sajada waa sujuuday macahu nabiga la jirkiisa asafu lwal safkii hore falamaa qaamuu markay istaageen sajada waxaa istaagay asafu sajada waxaa sujuuday dheh falamaa qaamuu safkii hore ee nabigu markay istaageen sajada waxaa sujuuday asafu thaani safkii labaad uma ta'akhara safu lwal safkii hore ayaa gadaal maray wa taqadama safu thaani safkii labaadna waa soo hormaray fadakara markaasuu sheegay milow sida xadiiska ragcadii horeeto oo kale intaas oo kale uu sheego ragcadii labaadna saasaa loo tukaday wey wa fii aakhiri waxaa ku sugnaa wasallama nabiyu nabigu waa salaamo naqsaday sala allahu alay wasalam wasallamnaa jamiican dhammaan waa salaamo naqsaday wasallamnaa waa salaamo naqsadnay jamiican dhamaan rawahu muslima weriye waxaana riwaayaddaas ku sugan inay casri ahayd salaadda uu saas u tujiyey salaadaas inay casri ahayd riwaayadan damba muslimaa sheegaysa inay casri ahayd ee weliba nimanka lagu duulayna reer juhayne ay ahaayeen nimanka lagu duulayna waxa weeye reer juhayne inay ahaayeen labadaas lafdi ayay isku daraydahay sheegayda riwaayaddaas marka laba ragca hadday tahay sidaasaa loo tukanaa hadday laba ragca tahay sidaas ayaa loo tukanaa hadday markaa maqrib laakiin tahay waa inuu markaa tujiyaa laba ragco waa inuu qolada hore tujiya hadduu qolada hal ragca tujinayo hadday maqrib tahay waa inuu qolada hore tujiyo laba ragco laakiin salaadaha labalabada ragca ilinta kale waa labalaba ragca hadii masaafir la yahay sidaasuu u tujinaya weli abi daawuud waxaa u sugnaaday can abilcayaash azuraqi milu xadiidkaas mid la mid ah wazaada wuxuu ku siyaadiyey annahaa salaadaasu kaanad waxay ahayd bicusfaan cusfaan ayay ahayd salaadaas meesha lagu tukanayay cusfaan ayay ahayd intaas ayuu ku siyaad abu daawuud abu daawuud waana saxiix riwaayadan laftirkeedu waxa weya imaam daarulqudni sunankiisuu ku saxiix yeelay bayhaqi sunankuu ku saxiix yeelay xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi sanaduhu jayid alisaaba fii tamyiisi saxaaba ayuu ku yidhi marka waa xadiis saxiixa midaan abi daawuud laftirkiisu waa xadiis saxiixa midka abi daawuud laftirkiisu abulcayaash azuraqina waa ansaari waxa weeyaan waxaa loo nisbeeyey zurayq oo awoowayaalkiis mid kamida ah mid kamida ah magaciisa aada laiskugu khilaafaa laakiin aar ahladii waxay yidhahdaan zayd ibnu saamit aa la yidhaha magaciisa zayd ibnu saamit aa la yidhaahdaa dagaalkii uxud iyo intii ka dambeydoo duulaamaheed ayuu ka qayb galay xadiidkaa nabigu ka wariyey sala allahu calay wasalam khilaafadii mucaawiya meelahaas ayuu dhintay afartan markay hijriyadu aheed ayuu saxaabigaas u dhintay marka oo la yidhaahdo waxa weeyaan la yidhaahdo ayaash abi cayaash azuraqi magaciisana laakiin aada laiskugu khilaafay abi cayaash azuraqi magaciisa zayd ibnu saamit aa loo badan yahay in la yidhaahdo zayd ibnu saamit in la yidhaahdo ayaa loo badan yahay walinasaa'iyi nasaa-i waxaa u sugnaaday min wejin aqara wej kale can jaabiru ka wariyay ana nabiya nabiga sala allahu calayh wasalama sallaa waa tujiyey biaa'ifatin koox kooxdaasoo min asxaabi asxaabtiisa ka mid a ragcatayna laba ragco uma sallama waa salaamo naqsaday uma sallaa waa tuji waa tujiyey biaakharina kuwa kale ayda noqoshay ragcatayna laba ragco uma sallama waa salaamo naqsaday hadda meeqa kayfiyaan maraynaa afar kayfiyo tanaan noogu ah afar kayfiyo tanaan noogu ah laba kayfiyo marka hore waxaan soo akrinay xadiidkii saalix ibnu khawaad can waxa weyan can man sallaa maa maca rasuulilaahi oo ay markaas cadowgu uusan qiblada ku aadanayn dhinac kale jiro iyo xadiidka cabdullaahi ibni cumar oo waxa weeyaan asna cadowgu uusan qiblada jirin labadaas qiblada xaggeeda ma jirin cadowgu waxaa sifada saddexaad nooeed xadiidka jaabir oo cadowga xagga qiblada jiro sifada afraadna waa xadiidkan jaabir ooba nabigu sala allahu alay waslam laba ragca inta kooxdii hore tujiyey salaadii saasay ugu dhammaatay cadowgii aadeen markaas kooxdii kaleay soo bedeleen markaasuu laba ragca iyagiina tujiyey marka ayaga laba laba ragcay u tahay nabigana afaray u tahay labada ragcoo hore nabiga waa waajibkiisii dadka uu tujiyeyna waajibay u tahay labada ragcoo dambe nabiga sunay u tahay dadka uu tujinayana waajibuu tujina meeshaas marka maxaa soo baxaa laba masalo waaweyn qofka musaafirkaa salaad sunna waa tukan karaa waa ko waxaa kaloo soo baxay ilaa labada ragcoo dambe nabiga sunay u tahay ta labaad waxaa soo baxaya waxa weeyaan qof sunno tukanaa waajib waad ku xidhan kartaa ilaa nabigu sunay labadaas u tahay dadka ku xidhanana farad ay tukanayeen farad ayay tukanayeen marka qofkiio isagu tukanaya sunno aad adigu waajib ku xidhan karta adiladeeduna waa badanta horena waa usoo sheegnay oo waxa weeyaan horena waan usoo sheegnay waxaana ka mid ah xadiidkii mucaad inuu ta nabiga la soo tukada cishaha uu tuji jiray tolkiisa wlnasaa-i min wajin aqar can jaabir ana nabiya sala allahu alay waslam salla waa tujiyey bidaa'ifatin koox min asxaabi ka mid a ragcatayni uma salama waa salaamo naqsaday uma sallaa biaakharina kuwo kalena ayda noqoshay ragcatayni tujiyey uma salama waa salaamo naqsaday marka xadiidkaasna waa xadiis saxiixa wa milu asagoo kale ali abi daawuud sugnaaday can abi bakr xadiidkaasoo kaleeto haddana waxa weya min xadiid abi bakra isagoo xadiis saxiixa ayuu asna sugan yahay ayuu sugan yahay marka tanuna waa waa kayfiye afraad waxay tusaydaa in waxa weeyaan qolo walba la tuji karo waxa weeyaan labadooda ragco imaamku inuu tuji karo labadooda ragco ayay tusaydaa wa can xudayfata ana nabiya nabiga sala allahu calay wasalam sallaa waa tujiyey fi lkhawfi cabsida bi haaulaai kuwaan ragcatan wa haaulaai kuwaana ragcatan walam yaqdu ragcadii labaadna lama isan imaan tanuna waa kayfiye shanaad kayfiye shanaad wey xudayfa wuxuu yidhi ana nabiya sala allahu alay wasalam sallaa waa tujiyey fi lkhawfi salaatulkhawfka bihaaulaai kuwaan ragcatan hal ragcoo tujiye wa haaulaai kuwaana ragcatan u tujiyey walam yaqdu mana aysan qallayn ragcadii u dhimaneed rawaahu axmed aa wariyey wa abu daawuuda wanasaayi wasaxaxu ibnu xibbaan ibnu xibbaan ayaa saxiix yeelay xadiidkan ibnu khusaymana waa saxiix yeelay sheekh naasirudiin albani wuxuu yidhi isnaadu saxiix kamaa qaala alxaakim wawaafaqahu dahabi idan marka waxaa saxiix yeelay xaakim waxaa saxiix yeelay xaafid dahabi oo ku waafaqay waxaa saxiix yeelay ibnu xibbaan ibnu khusayma sheekh naasirudiin albani xadiid saxiixa haabita weeye wuxuuna tusaa cabsidu marka ay daran tahay hal ragco in lagu gaabsaba karaa iyadana salaatulqowf cabsidu marka ay daran tahay hal ragca in lagu gaabsan karo wa milu waxaa lamid a cinda ibnu khusayma xadiidka laga way can ibni cabaas oo asna xadiid saxiixa ah ibnu khusayma saxiixiisa ku wariyey sheekh naasirudiin albanina tacliiqa ibnu khusayma uu saaray waa ku saxiix yeelay sidoo kale wuxuu tusaa macnaha asna inuu ahaa waxa weeyaan hal ragco hal ragco ayay tusaydaa oo xadiidkaas lafdigiisu wuxuu ahaa cabdullahi bni cabaas ana rasuula allahi sallaa bidii qaradin meesha la dii qarad ayuu ku tujiyey wasafa naasa dadka waa safay khalfaw safayni safan khalfaw wasafan muwaaz mawaasiya alcaduwi safna dhabarkiisa safna cadowga wasallaa biladiina khalfahu ragcatan uma insarafa haaulaa ilaa makaani haaulaa kuwii ragcada tujiyaha kuwii kale soo bedelay wa jaa ulaaika fasallaa bihim ragcatan walam yaqdow mana aysan qalayn waana xadiis saxiix waana xadiis saxiixa xadiidka cabdullaahi bni cumar marka xadiidka cabdullaahi bni cumar wa can ibni cumara marka xadiidtaas maxay tusaydaa intaynaan xadidka cabdullahi bni cumar gelin laba xadiid oo xadiidka xudayfa iyo midka ibni cabaas cabsida in hal hal ragca nabigu tujiyey saasuu tusa hal hal ragca inuu tujiyey waxaana kaloo sii xoojina hal ragca inuu tujiyey saxiixulmuslimkayba ku taa cabdullaahi bnu cabaasaa wariyey wuxuu yidhi farad allaahu salaata calaa lisaani nabiyikum ilaahaa waajib yeelay salaada nabigiina carabkiisu ku waajib yeelay fi lxadari arbaca marka nagaadi la yahay afar ragco wa fi safari ragcatayni marka safar la yahayna laba ragco wa fi lkhawfi ragca marka cabsidu ay timaadana waa hal ragco marka cabsidu marka ay aad u darantay weyna culummadu markaas culummadu waxay yidhaahdeen waa marka cabsidu ay aad u darnaato hal ragcaa layskaga gaabsanaa khalaas hal ragco ayaa layskaga gaabsanaa sidaasay yidhaahdeen sifadaas waxaa fadwooday cabdullahi bni cabaas jaabir bni cabdillaahi abu hurayra abu muusa alashcari jamaaca taabiciyiinta ka mid a muwafaq ibnu qudaama wuxuu yidhi kalaamka axmed ibni xambalna sidaas ayuu keenaya oo sifadaas inay bannaan tahay uu keena laakiin asxaabtiisa waxay yidhahdeen khawf ta'hiir male ragcooyinka ma gaabiyo laakiin axmed sidaasay ay keenayda calaa kulli xaal a'immadaasaa sidaas ku tageen a'immadaas saxaabada qaar ka midu ay ka mid yihiin waxa weeyaan imaam axmedna sidaas ayuu keenaya yidhi hadalkiisa laakiin akaru ahlilcilmi waxa weeyaan waxay ku tageen inaan rakacaadka aysan gaabi karin cabsidu laakiin haddii haddii xadiis axaadiis saxiixa saddex xadiis aan haynaa soo maaha xadiiskaas xudayfa oo waxa weeyaan axmed iyo abu daawud iyo nasaa-i wariyeen xadiidka waxa weeyaan cabdullahi bni cabaas iyo ibnu khusayma weliba cabdullahi bni cabaas isaga wariyo muslim saxiix muslimka ku yaala waana ku caddahay haddee sariix weeye xadiidka muslimka waxa weeye waa fil khawfi ragca alla waajibiyu leey sariix weeye marka meel looga leexan karo male waa ta'wiiliyaan culummada aan qaadano imaam nawowi oo kaleeto wuxuu yidhi wuxuu yidhi inta ta'wiiliyo wuxuu yidhi waxaa lagu ta'wiilinaa ragcuu tujiyey ragcuu tujiyey qof kastaa kadib ragcada asagaa ku daray saasaa lagu awila wahaada ta'wiilu laabudda minhu saas in loo awila waa laga maarmaan liljamci bayna aladila si adilada layskugu daro halkaas waa sagu ka baxay laakiin adila waa sariixa dee mayadaa ta'wiil yeelayda waxaa ku qoran meeshaan ragcatan ayuu nabigu tujiyey walam yaqdum mana aysan la imaan ragcadii kale waxaa kaloo ku xadiiska saxiix muslimka cabdullahi bni cabaas salaatu lkhowf ragca waa hal ragco ka ta'wiil yeeli maade meel loo jiidi karo male wa can ibni cumar cabdullahi bni cumar radia allahu canhuma waxaa laga wariyey qaala inuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka alla yidhi sala allahu alay waslam salaatu lkhawfi cabsida salaadeedu ragcatu waa hal ragco calaa ayi wejin kaana siday rabtahaa calaa ayi wejin kaana say rabtahaata waa hal ragco rawaahu bazaar wey biisnaadin daciif sanad daciifuu ku wariyey munkar ah sanad daciif ah cilada uu la daciifay xadiidka cabdullahi bni cumar waxay tahay sanadka waxaa uga jira maxamed ibnu cabdiraxmaan wuxuu yidhi bazaar axaadiiuhu manaakiir axaadiistiisu waa wada munkar وهuو ضعيiف عinda أهل العلم aهلcilmiga agtiisana ninkaas waa ضaعيif marka xadiiثkan waxaa kaleeto ku jira oo محamed بن cabdiرحmaan wuxuu ka abaylamani albaylamani can abihi abiisu ka wariyey baylamanina waa matruuq matruuq weeye yaxya بn macin wuxuu hi laysa bishay bukhaarي iyo abu xaatim النasai waxay hahdaan munkar اxadiiث ka waa ضaciif labadaas cilaana ku jirta labadaas cilo ayaa ku jirta waa xadiidka cabdulahi bni cumar oo hore wa canhu cabdulahi bni cumar laga wariy marfuucan xaalu yahay laysa fii salaati lkhawfi salaatulkhawfka kuma jiro sahwin salaatulkhawf sahwi kuma jiro sujuud sahwi lalama dhaca haddii qalad lala yimaado akhrajahu daalqudniya wariy bisnaadin daciif kan weeye midka uu ku jira sanadkiisa waxa weeyaan cabdulxumayd ibnu sariy oo daciif ah oo abu xaatim yidhi waa majhuul rawى can cubaydالlahi bni cmr xadiiثa mawduuca u yihi dahabina wuxuu yihi miisan اctidaalka min almajaahili uu kamid yh wlkhabru munkar xadiikan wariyan waa munkar kana ciladiisu waa midaas salaatulkhawfku marka shantaas ayuu sheegay kuwo kale sifaad kalena waa jiraan oo ilaa laba sifoo kalea jirta ama hal sifoo kale oo ma todoba mse waa lixay culummadu sifaadu ay isku qabteen marka intaas aduu firina cadowgu markuu kaa xigo dhinaca qibladana qaababka nabigu u tukaday mid ka mida waa inaad u tukataa markuu cadowgu kaa xigo dhinaca qiblada dhinacan ahaynna qaababkii u tukaday mid ka mida midaad u tukataaba waa sunadii nabiga sala allahu alay slam taad u tukata waa sunadii nabiga waxaa laakiin aad iyaduna usii muhiim ah xaalad walba in la qiimeeyo sababtoo ah axaadiistaas culimmadu waxay dhahdaan waxyaalaha laga qaadanaya laba shay oo aad u muhiima ka mid a o salaatuljamaaca inay waajib sababtaa fiiri dagaalkiioo la hor taagan yahay jamaca lagu tukana oo lalahayn qofaha iska tukan taas waxay kutusaydaa haddii sideedaba salaad jamaaca la daynayo xaaladaasaa la daynaha marka jamaaca in lagu tukadaa waa shay waajib ah qur-aankuna wuxuu amray markaas cabsidu jirto iyadoo hubka la sito in salaada jamaacada la tukado marka haddii horta salaad jamaaca la daynayo waqtigaasaa la daynaha waa adilada ugu cadaanta badan ee tusayda salaada jamaacada inay ragga waajib ku tahay inay jamaca ku tukadaan oo aysan u banaanayn inay qof qof u tukadaan salaada jamaacada daan cudur daar jirin taas waa mid waxaa kaleetoo laga qaadanaa islaamku siduu masaalixda u ilaaliyo oo intaas fii salaadii lagu jiraa la soconaa waardiya loo tagaa lasoo bedelaa la iskala bedelaa marka diinkiina waa la ilaalinaa naftii iyo masaalixda kalena waa la ilaalinaa taasay kutusayda idan marka waa waajib in la ilaaliyo masaalixdii muslimiinta oo ah dadkan ciidankan muslimkaa oo cadowga hor jooga waa in la ilaaliyo marka sidaas daraaddeed ahlucilmigu waxay dhahdeen hadda waqtulxaadirka ah oo kale marar badan waxaa dhici karta inaadan safi karin ciidankii inaadan safi karin inaa dhici karta oo haddee hadda waxaa yaalla haddii meeshii cadowgii laishor fadhiyo ama madfacaa yaallaba haddee meel haddaad iskugu keento adee adaad adaaba u shaqeeyey hal habuu ku fariisina ama se waxaweyn diyaaraha inta soo tagtay kudul fariisini marka taasoo kaleeto culimadu waxay hahdeen sida uun suurtagalka ah loo tukana oo salaadii nabigana ugu dhow ee marna islaamku ma ogola waxa weeyaan in ciidankii waxa weyan la halaagoo sabab daahiroo loo jeedo cadowgii loo diyaariyo maya haday imaanaydo markaad safto inuu hal kusoo dhifto biam ama mid ka dheereeya kusoo dhifto ama uu cirka uga garaaco meel iskugu keeni maydi meel iskugu keeni maydi sida ugu fududoo loo tukan karaa loo tukana oo si uguna dhow sida shee maxamed sali uthaymiin oo kale shar mumta ku sida ugu dhow in sifaadii nabiga salaadii nabiga tala fiiriyo ayaa loo tujina sababtoo ah xaaladdu markay adkaato oo dagaalku bilowdo waxa weeyaan qofka waa iska tukanaa isagoo sii jeeda qiblada kusii jeeda isagoo kasii jeeda isagoo ordaaya isagoo fadhiya suura u tukana isagoo dagaalkiisa wada oo allahu akbarta ku hayna rukuucda waa ishaara xataa sujuuda waa ishaara ilaa dhulka dhiga dhul madaxa la jaraa waxa weeyaan sidaas ayaa diintiina loo ilaalina naftiina loo ilaalina muminiinta marka taasuna waa muhiim in lagu baraarugsanaado oo xaaladda marka mar walba la joogo waxa weyn diintu waa ilaaline baabu salaati lciidayn salaatulciidaynka baabkoodii haadaa maxaluhu halkaan waxaan ka gelaynaa waxa weeyaan labada ciidood salaadooda muslimiinta waxay leeyiin laba faysto ama laba ciidood ciidulfitri waa ramadaanka maalinka uu dhammaado habeenka ka dambeeya oo ugu horeeya waxa weeyaan shawaal habeenka shawaal maalinka ka dambeeya waa maalinka shawaal oo shawaal ugu horeeya maalinka shawaal ugu horeeya maalinkaas wey ciidulfitri ciidul adxaana waa maalinkay toban tahay bisha dilxija labadaas ciidood ayaa sanadiiba mar soo laabtaan oo sharci ah oo waxa weeyaan kuna xiran arkaan اlislaam oo labada ciidood ciid walba waxay dhacdaa bacda rugni min arkaan اlislaam oo ciidda ciidulfitri waxaa ka horeeya soonkii ramadaan oo rugni min arkaan alislaam ah markii lasoo dhammeeyo maalinka ka dambeeyaa la tukadaa ciidul adxaana waxa weeyaan xajkii yowmul xaji alabar aa la tukadaa maanta ay dilxija ay toban tahay oo xajka acmaasha ugu badan la sameeyo maalinkaasaa la tukadaa islaamka dhexdiisa ka mid ma ahan faysto kale oo sanadiiba mar soo laabata faysto kale ama ciid kale oo sanadiiba mar soo laabata oo islaamku ogol yahay ma jirto ma jirto waktigii nabiga waxyaalo badan oo wan wanaagsanaa dhacay nabigaa dhashay waa wanaag weyn nabigu uma samayn xaflad sanadiiba mar maalintii uu dhashay waxaa dhashay waxaa yimid waxa weeyaan markii muslimiintu ay ka guudaysteen cadowgooda oo waxa weeyaan beder maalinkii yowm lfurqaan maalinkii muslim iyo gaal alla kala saaray nabi maxamed oo joogay dhacday ansaar iyo muhaajiriin ay joogaan weligood xaflad uma samayn waxaa dhacday fatxu maka waxa weeyaan beledkii ilaahay ugu jeclaa dhulka korkiisa waxa weya ee ugu qayrka badnaa muslimiintu inay furteen sanadii sideedaad bisha ramadaan weligiis nabigu xaflad uma samayn calaa kulli xaal waxyaalahaasoo dhan islaamku xaflad in loo samayn ma ogola sidaas daraaddeeda dhammaan xafladaha dhaca oo aan ahayn labadaas ciiroodoo faystada joogtadaa sanadiiba mar la sameeyaa waa wada bidac waana xaaraan mana banaana waxaa dhacay al-israa walmicraaj nabigu unta dhulka laga qaaday toddobada sano la dhaafsiiyey nabigu wa xaflada uma samayn ansaar iyo muhaajiriinna xaflad uma samayn idan marka dhammaan wixii ka dambeeya u sameeya waa bidca sida waxa weyn dhalashada nabiga in loo sameeyo in loo sameeyo waxa weyn maalintii muslim gargaarsaday xaflad markii sanad soo waray waladha bedel alla xusaa in maalinta boqorka iyo madaxweynuhu dhulka qabsaday la yidhaahdo waa maalintii ay ka soo wareegtay sanad guuladii waa xaaraan ciiddaasu waxa weeyaan sidaasoo kaleeto dhammaan wixii sidaasoo kale waa wada bidac waa wana wada xaaraan waana wada xaaraan dee hadda lamaba tiri karo maalinka xoogga dalka maalinka booliska maalintii xornimada maalinka aidiska maanta haweenka maalinta caruurta maalinka maalinka maanta cuntada ka waran cuntadii xataa inaa lilahi waina wax lagu qoslo maahan waa wax laga murgo soo maaha wax laga murgo wey soo ma jeedid waa meeqa meeqa ciidood wey meeqa ciidood wey oo mid walbaaba sanadii mar soo wareegta ay tahay marka waxaasoo dhan waa inaad adigu u taqaano ciida shaydaan oo aan sal ku lahayn diinkeenna islaamka laba ciidoodan qabnaa waxa ay ahlucilmigu baraarujiyeen oo waxa weeyaan sariix ay u caddayn inay bidco xaaraana tahay xuska sanadlaha ah sanad kabil kabil markii lasoo wareega aabbaha aad udhigayda xaaraan wey waktigaas aad u samayday waktigaas waxa weeyaan marka waxaasoo dhan waa bidac iyo dalaalaad ee sax ma ahan ee muslimiintuna diin ay leeyihiin gaalada iyo qaramada midoobeyna diinkooda gaaryahay leeyihin isku diin ma nihin marka annaga iyo qaramada midoobe waa inaan kala taqaano oodan ku qaldamin baabu salaati alciidayn can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam alfitru afurku yowma yafdiru nnaas waa maalinka dadku afurayaan waaladxaa ciiduladxadana yowma yudaxi nnaas waa maalinkay dadku udxiyaysanayaan rawaahu tirmidi ayaa wariyey xadiidka waana xadiid saxiixa xadiidka tirmidi waxa weeye ayaa wariyey waana saxiix yeelay sheekh naasudin albanina wuxuu yihi xadiiska duruqda marka la jamciyo saxiix yahay irwaaulqaliilku ku leeyahay marka sanad ahaan halkan sanadu tirmidi ku wariyay dacfiga ku jiro laakiin duruq badan uu leeyahay marka duruqdiisa la jamciyo xadiidku waa xadiid saxiixa waa xadiid saxiixa waxaa la mid oo kale asawmu yowma tasumuna waalfitru yowma tuftiruna waaladxaa yowma tudaxuuna oo abu hurayra wariyey tirmidi ayaa wariyey waxa weyn xasan una ka dhigay imaam nawowi laftirkiisuna khulaasadu xasan uga dhigay marka axaadiistaas waxay tusayaan inay sugan tahay xadiisku xadiidkan maxaa laga faa'iidey waxaa laga faa'iidayaa soonka iyo afurkaba inuu noqdo maca aljamaaca wa mucdam innaas dadka muslimiinta mucdamkooda in lala soomo lalana afuro insha allahu waxa weeyaan xukunka ah bisha ramadaan maxay ku sugnaataa oo lagu soomaa maxaa lagu afuraahoo bisha shawaal ku sugnaataa waa soo socotaa soonay ku soo socotaa ka hordegi mayno laakiin xadiidkan waa soo hormariyey ciidduu ku keenay ciiddu waa maanta muslimiintu ciidayaan maaha maalin kaligaa waa shicaar weyn oo muslimiintu leeyihiin waa shicaar weyn oo muslimiintu leeyihiin idan marka maalinta muslimiintu ciidayana laga raba inaad la ciido afur soonkuna waa maanta muslimiintu ay soomayaan marka alfitru yowma yufdiru naas maanta muslimiintu ay afurayaan oo ay ciidulfitriga tukanayaan maantaas weeye yowmuladxaana waxa weeyaan maalinta muslimiintu ay udxiyaysanayaan qaar maanta waxaa arkayda muslimiintoo dhan carab iyo cajami waxa weeyaan inta la ciido la udxiyaysto carafa la istaago maanta ka dambayda macnaha maanta sagaalada carafa la istaaga maanta tobnaada la ciida waa muslimiintuna waa udxiyaysanayaan maantaas tobnaad ay waxa weeyaan carafo u dhuumanayo kaas iyagoo afaray istaaga waxay leeyihin saddexdii milyan oo shala taagneed waa lunsanada saddex hadda waa dhacda xaramka saasaa ka jiro xaj kasta hadda xajkan ma oga xajkan xoogaa qaaraa waxa weeyaan niman wadaadaaha masaajida ka hadlayo yidhi wixii aan aragno dilfdilfle maanta tobnaad iyagaa ka mas-uula marka inay laabteen in kale maaha laakiin caadiay ahayd sanadyadii horooda sanadya mogta dadku alla alla kama wada baqaan lakiin aadmiga waa laga baqaa mid wadaada caraba inta masaajidka ka istaagay soomaalidu ku tukan jireen uu yidhi dilifdilif waxaad baratay inaa maanta tobnaad noo dabamaraydaan carafa meeshaan waxaad u qaadateen meeshii fawdadaad ka wari jirteen meeshaan ma waxaad u malaydeen dhulkii fawdada ee soomaaliya qofkaan ku aragno dilifdiliflo wareegaayo maanta tobnaad carafa mas-uul isagaa ka ah marka maanta sanadaan ma aysan aadinali sanadaan ma aysan aadin laakiin sanooyinkii horeeto waa tegi jireen maalinka tobnaad waxay sameynaan fiiri bal cajaa'ibka maanta sagaalaad waa raacayaan dadka waa raacayaan si aan loo dhin meelaha u taagantihiin say markaasay inta carafo wax ka joogaan oo ku dhex dhuuntaan markii habeenkii lasoo tegaayo waa iska soo raacayaan maalinka tobnaad waagu markuu baryo cabaara joog barqadii ay dabamaraynayaan dadka alaaba iga luntay iyo waxbuu leeyahy markaasuu carafo iska tega cabaaru soo warwareega markaasuu wuxuu leeyahy shala wax kama jiraan ayda marka waxaas waa qalad sidaa saxdaa waxay tahay sidaan alfitru ciidulfitri yowma yuftiru nnaas waladxaa ciiduladxadana yowma yudix nnaas waa maanta muslimiintu udxiyaysanayaan xadiiskaas rawahu tirmidi xadiidkan markaa waxaa marka war ka jira mas'alad oo ah haddaad adugu bisha aragtaxaad samaynay adaa bishii shawaal arkay bishii shawaal adaa arkay maalan ama bishii ramadaanaad aragtay ramadaanaad aragtay hal qofna waa ku sugnaadaa ramadaanku shawaal laakiin hal qofa kuma sugnaada ramadaanaad aragtay waa soo sheegtay waxaa tii ramadaan anaa arkay markaasa laga dhegaysan diiday markhaatigaada waa la ridiyey maxaad samayna ma soome mase waa afure saddex qowl ayay culimmadu ka leeyihin ama mishi si aad u soomaneed aad isha saartay bishii shawaal qaadigiiad u tagtay waxaa tihi bishii anaa arkay kaligaa atay kaana dhegaysan maayo ama cilo kalooba kugu sheegay ad waana arag berri masoome isagoo iska afure aad samayna kaligaa atay muslimki waa furan yahin berri masoome saddex qowlay ahlucilmigu ka leeyihiin saddex qowl ayay ka leeyihiin riwaayad imaam axmed shekhulislaam ibnu taymiyana uu doortay waxay leeyihiin muslimiintaasu raaca mana soomay keligiis mana afuraan qowl waa qowlkaas qowlka labaad wuxuu leeyahay hadduu bisha ramadaan arko bishii ramadaan hadduu arko waa iska sooma illa waa uu rabaa inuu arkay maalin ramadaan ma cuni kare tartiibtiisu iskaga sooma isagoo dadka ku dhex jiro laakiin hadhow shawaal markuu arko ma afuray maxaa shawaal laba markhaati kusugnaata isago waa keligiis labayna ku sugnaataa isagu keligiis wey marka khalaas dadkiisa ayuu waxa weeyaan lasii sooma maanta kaleu ku daraa hadhow dadka ayuu waxa weeyaan lasla afura qowlkaas waa qowlka waxa weeyaan qowlka mashhuurka ah madhabka imaam axmed waana qowlka imaam maalik waana qowlka abi xaniifa sidaasay leeyihin sidaas ayay leeyihin qowlka saddexaad wuxuu leeyahay bisha ramadaan hadduu arko yaqiinsado oon shaki uga jirin waa sooma hadduu hilaal shawaal arkana waa afura laakiin sirri wey waa inuu qarsadaa ilaa mukhaalafa ka imaanayde waa inuu qarsadaa waana qowlka madhabka imaam shaafici imaam shaafici wuxuu leey hadduuba isagii arkay awba yaqiinaa la rabay soo maa markhaati markhaatigan moogtahay dadu wax u sheegay adiga naftaada waa hubtaa inaad ramadaan aragtay isagoo marka ramadaan arkay uma banaana inuu waxa weeyaan yidhahdo iska cuna uma banaana isagoo arkay bishii shawaalo berri og inay ciid tahayna uma banaana inuu sooma marka waxa weyan hoostiisaasuu ka wadanaa laakiin dadka khilaafi maa daahira muujima khilaaf qowlkaas waxaana weeyaan naftu kuma degaydo adoo ramadaan arkay iska cun inta aragtay inaad naftaadi ood hubto laakiin ciidda muslimiintaada iskala ciid hadhow maalintaa iskala ciid laakiin inaad adigii aad waxa weyan ila xadiidku haddaytan qof arkay kama hadlayo ee wuxuu sheegay un ciid in laydhaha maanta muslimiintu ciidaayeen saasuu sheegay markaa naftu kuma degaydo adoo ramadaan isha saaray inaad iska cunto ma ku degaydo awad sidaa shartii laga cabsanayana imaam shaafici uu ka hadla wuxuu yidhi ma muuji karo ma muuji karo waa inuu qarsadaa si aan khilaaf muslimiinta dhexdooda uga muuqan wey wa can abi cumayr ibnu anas abi cumayr ibnu anas waxa laga wariyey can cumuumatin eedda wuxuu ka wariyey eeddadaasoo la wasaga usugnaatay eeddadaas min asaxaabati ka mid ah anna rag ban safar ayaa jaa u yimaadeen de fa shahiduu waxay ka markhaati kaceen annahum ayagu ra-ow inay arkeen alhilaala bishii bilamsi shalay waxa weeyaan ayadoo la sooman yahay maalinka ugu dambeeyey ramadaan oo sagaal iyo labaatan inta la soo soomay maantii soddonaad la sooman yahay ayay yimaadeen dad safar markaas yidhahdeen shala galab annagaa bishii soo aragna shala galab annagaa soo aragna maalinkii dambe wey waa waktigii salaadana waa unula dhaafay sida daahirkaa fa amarahum nabiyu nabigaa amray sala allahu alayh wasalam an yufdiruu inay afuraan dadku ha afureen uu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam waidaa asbaxuu markay waa beristaanna yaqduu waa soo kalahayaan waa soo kalahayaan dadkii waidaa asbaxuu markay waa beristaanna yaqduu waa soo kalahayaan ilaa musallaahum meeshay salaada ku tuka jireen ayay usoo kalahayan beriya la tukanaa wey rawaahu axmeda wari abu daawuuda wa hada lafduhu waisnaadu sanadkiisuna saxiixun waa saxiix xadiidkan xadiid saxiixa weeye isxaaq min rahwaya saxiix yeelay abu sulaymaan alkhadaabi imaamu lbayhaqi iyo qayrkoodba waxaa kaloo saxiix yeelay ibnu sakan ibnu lxasmi oo xaafid ibnu xajar ayaa ka soo raray talkhiisu xabiirka xaafidka laftigiisa sanadku waa saxiixuu yidhi xadiidkan waa saxiix wuxuuna tusayaa dadku haddaysan ogaanin ciidulfitriga ilaa bacda zawaal maahane ka hor haddii la ogaado hadda waktigiiyaaba la joogaaba hadii la ogaado iyadoon zawaalkii la gaarin hadda waktigii ciidda waa la joogaa markaas inta la afuraa la tukana laakiin bacda zawaal haddii la ogaado waxa weeyaan waa afurayaan ciiddana berriyaa la tukanaa waana qowlka abi xaniifa axmed ibni xambal isxaaq min rahwe imaam shaafici umka wuxuu ku yidhi kitaabkiisa umkaa wuxuu yidhi markhaatiyaalka cadaaladooda haddii la xukmiyo qabla zawaal ciiddii waa la tukanaa bacda zawaal haddii la xukmiyo maalinkaasna la tukamaa maalin dambena la tukamaa salaadaas waqtigeedu waa khalaas waa la iska afura waa la iska dayna ciiddaas sidaas ayuu yidhi umkana saasaa ku taalla laakiin shaaficiyada aqwaal badan ay leeyihiin oo awjuho asxaabu shaafici ay leeyihiin oo yaxya ibnu abilkhayr oo kaleeto albayaan fii madhab imaam shaafici wuxuu yidhi ma la qalayna sidaanu inta sheegay imaam shaafici uu yidhi qabla zawaal haddii cadaalada lagu xukmiyo markhaatiga waa la tukana taas war male laakiin bacda zawaal hadday noqoto maxaa la samaynaa ma la qalaynaa mase la qalayn ma wuxuu yidhi haddaan idha waa la qalaynaa u yidhi wahuwa saxiix ayadaana saxiixin saasuu saxiixin in la qalaynaa magaalada la fira wy magaaladu hadday magaalo yar tahay oo imaamku hadduu yidha waraa laysku yimaado laysku imaan karo bacda duura iyo laska tukaa iyo casirka iyo meelaha ciidda laska tukaa maxaa yeele wuxu yhi salaaddii waa qallo salaad qallaana waqtigeedii mar kastoo ugu dhowo la tukan karaa la tukadaa iyadiioo la awoodo in maanta la tukado duhurkii amase casirkii berri loo dhigi ma ilaa waqtigii sii fogaanaye saasaa la yeela wy hadday magaaladu weyntoon laga gaarinna berri dadka soo baxina la si ay usoo labistaan sidaas ayuu waxaa jiru yidhi wej macnaha wej haddaad maqasho waxa weeyaan a'imada asxaabu shaafici mid ka mid a kuwa mujtahidulmadhabka la yidhahdo mujtahid mutlaqa maaha madhabka shaaficiyada dhexdeedu ka ijtihaada marka mujtahidulmadhab qaar ka mid ah ayaa fadwooday wey wuxuu yidhi waxakaa fi libaanati wajan anahu وxkى في اإبانة وجها آaر أنها lاa تقضى في الحاaل بكuلi حاaل وإنmaa تقضى من الغد yidhi wجaa jiru yidhi oo صaaب اإبانة kitaabkiisa ku sheegay صaaب اإبانة uu kitaabkiisa ku sheegay oo ah hadii baعda زawاaل ay noqoto maalinkaas la tukan maayo beri barqadya la tukana wejkaasuna xadiikan waafaqsanya sooma marka wj shaaفiعiya ayaa waafqsan lakiin imaam shaaفiعي maya isaga laakiin xadiiska de ظaahir weeye nabigi sidaas u xugmiyey sida raajixa marka waa in sidaas nabigu xukmiyey la yeelo oo waxa weeyaan berri la iska tukado waana qowlka abi xaniifa iyo axmed iyo isxaaq ay ku tageen marka sidaas ayaa raajixa maadaama nabigu xukmiyey sala allahu calay wasalam wa can anasin radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alay waslam rasuulka alla wuxuu ahaa laa yaqduu midaan kallihin yowma alfitri maalinta ciidulfitriga xataa yakula ilaa cuna tamaraatin dhowr xaboo timir ah akhrajahu buaariy buhaari ayaa xadiidka soo saaray xadiidkan wuxuu faa'iidaynaa ciidul fitriga maalinta ah sunnadu waxay tahay inaadan salaada ciidda aadin adoo wax cunin sunnadii waxaa ah inaad waxa weeyaan markii waagu baryo ciidda intaad intaadan aadin inaad wax cunto sidaasaa sunnaa waxa aad cunaynaada inay timir noqdaana sunnaa oo aad timir cunto wa fii riwaayatin mucallaqa riwaayad mucallaq ah mucallaq waxa weya sanadkii ayuu awalka ka jaray bukhaari wa wasalaha uuna xidhiiriyo sanadkeedaoo xidhiirsan uu sheegay axmed wa yaakuluhuna waa cunaa afraadan mid mid tira isdheer u cunaa tir saddex shan toddobo sagaal witir waa inaad cuntaa ee iska cancantoobsan waxa weeyaan imaamu axmed lafdigan laakiin bukhaari lafdiga uu leeyahay lafdigan maaha lafdigan bukhaari ma lehe axmeda iskale wa yaakuluhuna afraadan lafdigaas waxa weeyaan waxaa iskale lafdigaas imaam axmed ee lafdiga bukhaari wuxuu ahaa wa yaakuluhuna witra lafdiga bukhaari waa kaasa witran tira isdheeru cunaa tira isdheeru cunaa marka waxaa sunnaa ciidulfitriga intaan la aadin qofku inuu timir oo tira isdheera cuno sidaasaa sunnaa wa can ibni burayda ibni burayda can abihi abis burayda qaala kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu caleyh wasalam laa yakruju midaan bixin yowma alfitri maalinta ciidulfitriga xataa yadcama ilaa uu wax cuno ciidulfitriga nabiga sala allahu calayhi wasalam waxa weeyaan ma bixi jirin ilaa uu wax cuno ilaa uu wax cuno waxa weyan ma bixi jirin nabiga sala allahu calayh wasalam ilaa uu wax cuno ma bixi jirin walaa yadcamu wax ma cuni jirin yowma aladxaa yowma aladxaaga ma cuni jirin xataa yusalliya ilaa uu tukado yowm aladxaana waxa weeyaan salaada ciidda uu tukan jiray ilaa uu soo tukado waxa weeyaan wax ma cuni jirin rawaahu axmeda wariy watirmidi wasaxahu ibnu xibbaan ayaa saxiix yeelay waana xadiid haabit ah xadii haabita weeye xadiidkan markaa wuxuu tusaa labada ciidood inay kala duwan yihiin xadiidkan wuxuu tusaa labada ciidood inay kala duwan yihiin ibnu xibaan iyo xaakim iyo way saxiix yeeleen ibnu qadaan oo kale laftigiisu bayaanulwahmi waliihaam uu ku saxiix yeelay marka xadiidkaas wuxuu tusaa labada ciidood inay kala duwan yihiin oo ciidulfitr waxaa sunnaa intaadan bixin inaad cunto tira isdheero timir ah ciidul adxana waxaa sunnaa inaadan waxba cunin ilaa aad salaada soo tukato inaad salaada ilaa soo tukato alqaadi shawkana wuxuu yidhi sababta dib loogu dhigaa wax cunidda yowmul adxaaga waxaa la rabaa maalintaas waxaa sharciya in la udxiyaysto oo qofku markuu udxiyaystana uu udxiyadiisa wax ka cuno wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina maxamed